الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحابته الكرام اجمعين وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم بشارات تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإذ وقت حسيسها بن إسرائيل أخذنا أن نقومي ميثاقكم بلن كيني أن نقومي في التوراة كتاب في توراة بحديث أن نقومي لا تسكتون وأجملة خبرية بمعنى طلبية لا تسكتون بمعنى لا تسكتوا حتى بمنا أن بلن في قومي بناكم ببيئتنا حتى بمنا ولا تخرجون أنفسكم بمعنى ولا تخرجوا هنسار من أنفسكم وفي ألف من هتسار من من دي ألف مجري من هتسار من ثم بلن كامرك أن يبسق ومن كذلك أقررتم وأذكرتم بذلك الميثاق بلن كائسك وأذكرتم والحال أي أذكرتم أنتم أبيكنا تشهدون أتيك وكمرقاتك على ذلك الإقرار فرد أثناء مرقاتك تهين وإذ وقت حصول شهر بني إسرائيل وأخذنا ميثاقكم بلن فيني أن نقبلنا في توراتي فكان في توراة عيسى أن تقبلني لا تسكتون بمعنى لا تسكتوا هذا مننا أي أن بلن في تقبلني بناكم ببيئتنا هذا مننا ولا تخرجوا ولا تخرجوا أنفسكم نفسي ألكم وهكسار لنا من دياركم يريد وهكسار لنا ثم مركع كذلك أغررتم أذكرتم بذلك الميثاق بلن كأخوان وقد أذكرتم والحال أيام ذكران تلبسون تشهدون أدمرغاتك فين على ذلك الإغرار إن أذكرتم أدمرغاتك أيسان إلهي سبحانه وتعالى waxaa inoo iga sheekeynayo nimankii reer bani israa'iil nicmooyinkii faraha badnaa oo ilaahay ugu daray subxaanahu wa tacaala iyo mar walbaba sida nicmadaas ay uga hor imaanayaan waxaa alle subxaanahu wa tacaala horar noogu soo sheegay nimankan reer bani israa'iil in hadallo fara badan oo ballamaah lala galay mar walbana ballanka ay ka baxaayeen waxaa ka mid ahaa waxyaalihii lagula ballamay marka ay gelayaan baytulmaqdis inay yidhaahaan xidda ilaah waxaanu ku weydiisanaynaa dembidhaaf waa kuwii bedelay ballankaa oo ku bedelay waxyaalo hadallo aan qiimo lahayn oo tusinaya nimanku inay yihiin niman adduunya doona un oo xinda iyo habbatin fii shaciira iyo waa kuwii ku bedelay halkana alle subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga sheegi ballamadii ay ka baxeen qaybo ka mid a reer banu israa'iil oo weliba lagula ballamay kitaabka ay sheeganayaan oo tawraad ilaa iyagu mar walba ee qur-aanka ay diidaan waxay qur-aanka ku diidaan oo ay leeyihiin innagu qur-aanka waxaanu ku diidannahay kitaabkii ka horreeyey ayaanba rumaysannahayba saasay yidhaahaan wa idaa qiila lahum aaminuu bimaa unzila allaahu qaaluu nu'min bimaa unzila calayna annagu kitaabkeennii hore nala ku soo dejiyaan rumaysannahay yidhaahaan ilaahay marka wuxuu inoo sheegay subxaana siday ballamada uga bixi jireen mar walbaba nimankan reer banu israa'iil marka ballankan miisaaqan ma waxaa lagu qabtay nimankii reer banu israa'iil oo xilligii nabigana joogi jiray calayhi salaatu wasalaam mise waxaa lagu qabtay israa'iiliyiintii hore oo xilligii nabiyullaahi muuse joogay culimmada mufasiriinta hadda waxay u baran yihiin ballankan in lagu qabtay nimankii aslaaftii hore oo xilligii reer banu israa'iil joogi jiray kitaabkii towreedna ee ballankaasi ku qornaa kuwii horena ay ka baxeen kuwanina ay ka baxeen xilligii nabigana joogay calayhi salaatu wasalaam laakiin ballankaas waxaa lagu qabtay kuwii hore kuwii hore haddii lagu qabtay kuwanina iyagoo lagu qabtay ka dhigan tahay maxaa yeele kitaabka ilayni waan rumaysannahay ayaa qoraaya oo inay ku dhaqmaanay ahayd waxaa lagula ballamay nimankan arrimahan soo socda waxaa la yidhi iska daaya safku dimaa dhiigga aad daadinaysaan ka digtoonaada ayaa la yidhi oo dhiigga aadamaha ha daadinina oo markaas haddii waxay diideen nimankan nimankii kufaarta ahaa oo jabaabirada ahaa oo xoogga weynaa oo filistiin joogay inay la dagaalameen waa diideen iyagaa marka dhexdooda dagaalami jiray dhexdooda israa'iiliyiinta iyagaa dagaalami jiray ilaahay marka wuxuu ballan ugu qabtay dhiigga inay iska daayaan ay dhexdooda daadinayaan waxaa kaloo ballankaa lagula qabtay cadamu alikhraaj min addiyaar dadkana guryaha ha ka saarinina ilaa waxaa weeye marba haddii dadku dimaa uu yimaado dhiig daadin hadday timaado waxaa imaanaya in guryaha layska saaro marka hadalkana ah walaa tukrijuu anfusakum waa cadkun laazim cadkun laazim weeye maxaa yeele guryaha layska saaro wuxuu ka laazima dhiigga daadintiisa dhiig haddii la daadiyo waxaa meeshii ka imanayo in guryaha layska saaro guryaha in layska saaro ayaa imanayo oo qoladii markaas loo isaal seesto oo laga awood bato qoladaa in guryaha laga bixiyo ayaa imanaysa marka guryo bixintu waxay ka laazimi dhiigga daadintiisa midda kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu isku xijiyey dhiigga daadintiisa iyo guryaha dadka laga saaro maxaa yeele waxaa laysku xijin guryaha marba haddii dadka laga saaro waxay ka dhigan tahay iyagoo dhiiggoodii la daadiyey iyagoo qofka si caadiya loo dilay ayay ka dhigan tahay marba haddii gurigiisii qofku uu ka barakaco maxaa yeele nolosha qofku sida badan waxay ku xiran tahay meesha isagu ma'luufaadka ah oo nolosha uu ka bartay oo dadweynaha uu ka bartay meeshaasaa sida badan qofka noloshiisa ku xidhan haddii marka gurigiisii qofka laga saaro waa qof la diyey oo kale nolosha meesha cusub oo uu aaday waxaa dhici karta inuu la qabsan waayo oo dhibaatana inay uga yimaadaan reer banu israa'iil marka waxaa la yidhi dhiiggaa daadintana daaya guryahana dadka ha ka saarinina maxaa marka loo leeyahay walaa tukrijuuna anfusakum nafafyaalkiina guryaha ha ka saarinina maxaa loo yidhi ma iyagaa nafti ma qofka isagu gurigiisa iska bixinayo qofka sidee isagu gurigiisa naftiisa uga bixin waxaa sidaa loo leeyaa laleeyahay qofka muuminka ah ee muslimka ah haddaad gurigiisa ka saarto dadka muslimiintu waa isku halnaf adoo naftaadii guriga ka bixiyaa laga soo qaado maadaama dadka muslimiintu ay isku naf yihiin oo dadka muslimiintu ay isku dhiig yihiin oo dadka muslimiinta xibintooda xibnahaaga xibin ka mida haddii adigu ay xanuunsanayso xibnahaaga kalena way la xanuunsanayaan islaamku marka sidaas oo kale weeyo marba haddii walaalihiin aad guryihiini guryahoodii ka saarteen waxay ka dhigan tahay adinkoo naftiinni guryaha ka bixiyey taasay ka dhigan tahay maxaa yeelay isku nafaas yihiin markii ballankaas lagu qabtay towraad kuma aqrartu waad qirteen wey oo ma inkirisaniin ballankaa towraad in laydinku qabtay waad qiraysaan waa astaxan yahay ayaad leedihiin marka waxaad sidaa u qiraysaan wa antum tataduun weliba markhaatiyaad ku tihiin calaa iqraarikum inaad qirteen ma dhehaysiin iqraarka xataa ma doonihaysiinoo goormaan qirnay annagu ma aanaan jirin ballankaa towraad inuu ku yaallo ma dhehaysiin waad ka markhaati kacaysaan intaasoo marka lagu qabtay oo ballana ma ka soo baxeen nimankii reer banu israa'iil mise ballankaa ilaahay way jebiyeen aayadana ka hadlaysa waxay ka sameeyeen nimankan uma markaa kabacdi antum adinku haaulaa'i yaa haaulaa'i kuwa kanow taqtubuuna waxaad dilaysaan anfusakum nafafyaalkiinni ayaad dilaysaan wa turiduuna waxaad saaraysaan fariiqan fariiq fariiqaasoo minkum adinka idinka mida min diyaarihim guryahooda ayaad ka saaraysaan tadaaharuuna xaal aad isugu kaalmaynaysaan calayhim calaa ikhraajihim fariiqaas bixintooda guryaha laga saaro aad isugu kaalmaynaysaan multabisiina xaal aad ku dheehantihiin ayaad guryaha ka saaraysaan dadka bil ismi dembi aad ku dheehantihiin iyo walcudwaani calaysinimo wain yaatuukum wain yaatuu hadday idiin yimaadaan kuwaa guryaha aad ka saaraysaan kun adinka hadday idiin yimaadaan usaaraa xaal idiin kuwa lasoo qasaaray hadday idiin yimaadaan tufaaduuhum waad furanaysaan oo xoolihiinaad ku bixinaysaan walxaal ayaad furanaysaan huwa sha'niguna uu yahay muxaramun mid la xarimay calaykum dushiinna laga xarimay ikhraaj ikhraajuhum saaridooda oo min diyaarihim guryahooda laga saaro laydinka xarimay afatuuminuuna yahuudiyayna waxaad rumaynaysaan bibacdi alkitaabi kitaabkii tawraad ahaa qayb ka mida ma rumaynaysaan watakfuruuna ma ku kufriyaysaan bibacdin qaybna ma ku kufriyaysaan famaa maxaydaa jazaau man qof abaalgudkiisu muxuu yahay qofkaasoo yafcalu samaynaaya daalika almadkuur waxaa la soo sheegay oo min alqabaa'ixi foolxumooyinkaas la soo sheegay qofka samaynaaya abaalgudkiisu muxuu yahay qofkaasoo minkum adinka idinka mid ah ilaa khizyun famaa jazaau maadi naafiye wey naafiye wey famaa jazaau man qof abaalgudkiisu ma aha qofkaasoo yafcalu huwa qofku daalika almadkuur waxaa la soo sheegay samaynaayo qofkaasoo minkum adinka idinka mid ah abaalgudkiisu ma aha ilaa khizyun hoog maahane hooggaasoo filxayaati nolosha dhexdeeda ahaaday noloshaasoo adduunya ee adduunyada ah wa yowma alqiyaamati maalinta hor istaaggana yurabbiina dadkaas xumaantaa ku kacay waa la celin ilaa ashaddi alcadaabi cadaab midka ugu daran ayaa loo celin wama allaahu ilaahayna ma aha reer banu israa'iilow biqaafilin alla alla halmaansan ma aha camaa yiladii sii halmaansan tacmaluun aad camal falaysaan oo idinla socdaa sidaad ballanka u jeginaysaan uma markaa kabacdi antum adinka haa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwa kanow taqtuluuna waxaad dilaysaan anfusakum nafadyaalkiinaad dilaysaan wa tukhrijuuna waad saaraysaan fariiqan jamaaco jamaacadaasoo minkum idinka mida min diyaarihim guryahoodiiaad ka saaraysaan fadaaharuuna xaal aad isku kaalmaysanaysaan calayhim calaa ikhraajihim jamaacadaas saarintooda oo guryaha laga saaro aad isku kaalmaysanaysaan multabisiina xaal aad ku dheehantihiin bilismi dembi iyo walcudwaani cadaysnimo aad ku dheehantihiin ayaad guryaha ka saaraysaan wain yaatuukum kuwaas guryahaad ka saaraysaan hadday idin yimaadaan usaaraa xaalayiin kuwa lasoo qafaalay tufaaduuhum waad furanaysaan walxaal ayaad furanaysaan huwa sha'niguu yahay muxaramun mid la xarimay calaykum dushiinna laga xarimay ikhraajuhum saaridooda oo guryahaad ka saaraysaan laydinka xarimay afatuuminuuna yahuudiyayna waxaad rumaynaysaan bibacdi alkitaabi kitaabka qayb ka mida watakfuruuna miyaad ku kufriyaysaan bibacdin qayb kale famaa maxay famaa jazaau man qof abaalgudkiisu ma aha qofkaasoo yafcalu daalika almadkuur waxaa la soo sheego min alqabaa'ixi foolxumooyinkaas samaynayo qofkaasoo minkum idinka mida ilaa khizyun hoog mahana wax kale abaalgudkiisu ma aha hooggaasoo filxayaati nolosha dhexdeeda ahaaday noloshaasoo addunya ee adduunyada ah wa yowma alqiyaamati maalinta hor istaagana yurabbiina kuwa qabaa'ixdaasagooda waa loo celin ilaa ashaddi alcadaabi cadaab midka ugu daran xaggiisaa loo celin wamallaahu ilaahay ma aha reer banu israa'iilow biqaafilin alla halmaansan camaa ayiladisiin xaggiisa halmaansan tacmaluuna aada camal falaysaan dhaqankiina ilaahay ula socda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheega aayaddan inoogu sheegi ballamadii kitaabkii tawraad lagu qabtay inay jebiyeen ballamadii kulli inay baabiyeen oo ay jebiyeen nimanka waxaa kitaabkii tawraad lagula qabtay inay iska daayaan dhiigga daadintiisa inaysan dadka masaakiinta ah guryaha aysan ka saarinin intaasaa lagula ballamay waxay ka qabteen marka aayaddan waa la ku sheegay uma antum adinka haa ulaa'i haa ulaa'idaas waxaa kuu bannaan in aad ka dhigtid munaada oo xulifa minhu xarfu nidaa haa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwa kano icraabkaas wuu kuu bannaanyay oo ismul jinsi noqon ismul ishaaray noqon ismul ishaarahana waa laga xadfi karaa xaraf xarfu nidaha waa laga xadfi karaa waxaa kaloo kuu bannaan haa ulaa'i nafteeda inaad khabar ka dhigtid antumna mubtada aad ka dhigtid uma markaa kabacdi antum adinku haa ulaa'i kuwanaad batihiinba soo jeeda kuwanaad tihiin soo jeeda oo taqtuluuna waad dilaysaan anfusakum marka haa ulaa'i laga dhigo khabarun oo mubtadahan antum looga qabraayo ama inaad ka dhigtid munaada xudufa minhu xarfu nidaa labadaba waa la icraabaa marka nimankii reer banu israa'iil waxaa la yidhi waa nimankiinan waad ka baxdeen wixii ballan ah oo tawraadka ilaahay idinkula qabtay horta naftiinnii waad dilaysaan naftiinna waad dilaysaan macnaha waxaa weeye dadkii laydin yidhi hallaynina oo dhiiggooda ha daadinina horta dadkaa dhiiggoodii waad daadiseen fasaalaad samayseen naftiinna ha dilinina waxaa leelayahay qofku asagu isma dilo naftiisa ma dilaayo laakiin waxaa laga dhigay qofka muuminka ah ee muslimka maadaama uu dilaayo ayaa waxaa laga dhigay asagoo naftiisii dilay naftiisa asagoo dilay oo kale ayaa laga dhigay waa macnihii hore aanu ku soo qaadanay laa tasbifuuna laa tasqifuuna dima'akum aanu ku soo qaadanay marka dilkaas waad samayseenoo dhiiggii la yidhaaha daadinina horta waa daadiseen waxaad kalaad samaynaysaan watukhrijuuna fariiqan minkum min diyaarihim koox adinka idinka mida iyo jamaaco adinka idinka midana guryahoodii waad ka saaraysaan ballankii tawreedka kitaabka laydinkula ballamay la yidhi guryaha ha iska saarinina oo haysu awood sheeganina oo kuwa laga tagar daran yahay yaan la awood sheeganin alla uu yidhi awood sheegadaad samayseen dadkii guryihii waad ka saarteen weliba maca daalika iskama gacan qabanaysaan xumaatada markii dadku ay sameeyaan dadku hadday dad ahlul iimaana yihiin way iska qabtaanoo fala markay dil iyo guryo saarid iyo dadkii guryaha ay ka bixinayaan dad kalaa ka qabta hadday ahlul iimaan yihiin tadaaharuuna adinku waad isku kaalmaynaysaanba meeshii la rabay inaad xumaatada iska reebtaan oo kuwa daalimiinta oo dadka laynaya oo dadka guryaha ka saaraya meeshii la rabay inaad gacanta ka qabataan waad isugu kaalmaynaysaanba calayhim calaa ikhraajihim saariddooda dadkaa guryaha laga saaraayo waad isugu kaalmaynaysaa guryo saaridda marka dadka guryaha laga saaro oo markaa la laayo mid xaq ahaa jirta ee adinku waxaad ku dheehantihiin bilismi waalcudwaan gaalada in lala dagaalamo waa laogolya guryaha in laga saaro waa laogolya ee dagaalkiinani waa dagaal dembi iyo cadowtinimo ku dhisan yahay dembi iyo cadowtinimu ku dhisan yahay ma aha dagaal gaalo lagu qaadayo ajir laga helaayo ma aha waa mid ilaahay uu idinka xarimay oo dembi iyo cadowtinimo xambaarsan wey midkaad guryaha dadka laga saaraysaan oo aad laynaysaan dadka marka waxaa ka mid ahaa hadaladii tawraad nimanka lagula qabtay haddii dad daalimiina ay sameeyaan dad inay soo qafaashaan israa'iiliyiintu waxay aad ugu shaac baxeen dhiig daadinta guryo saaridda dadka guryaha ay ka saarayaan iyo kafaalatada dadka ay kafaalayeen waxaa la yidhi haddii aad aragtaan dad wax qafaashay waa inaad lacagta dhiibtaan ood furataan dadkaas ballamadii tawraad ay ka mid ahayd oo lagula ballamay waana jebiyeen iyada nafsadeeda way jebiyeen oo taas waxaa weeye waa midkii ay ku dhaqmeen kafaalasada oo lacag lagu dhiigo oo kafaalka qofka laga sii daayo taas ma aysan jebin waa qaybta ay tawreed uga dhaqmeen wain ya'tiikumaa layidhi kuwa hadday idiin yimaadaan kusaaraha xaalayhi kuwa lasoo kafaalay kisaajuuhum waad furaysaan halkaas xabad aad dhaqan geliseen halkaas xabo ayaad dhaqan geliseen wixii tawraad laydinku qabtay oo ballankii tawraad laydinkula qabtay halkaa xabaad ka filiseen ballamada tawraad waxay ahayn dhiigga ha daadinina guryaha dadka ha ka saarinina dad qafaal lasoo qafaashay haddii aad aragtaan oo dulmi iyo xadgudub lagu haysto lacagtiina dhiiba qafaalka ka sii daayo hadalladaasaa ka mid ayd wixii ballama lagu qabtay waxay sameeyeen horta dhiiggii daadintiisii way sameeyeen way ka baxeen ballankii way jebiyeen fariiqii layidhi guryaha dadka ha ka saarinina way ka saareen calaykinimadii layidhi ha isugu kaalmaynina waa isugu kaalmeeyeen qafaalkii xoogaa qof qafaalan oo dulmi lagu haysto markaad aragtaan qofkaas qafaalan fura oo lacagtiina iyo hantidiina ku fura taas waa dhaqan geliyey halkaa hadba yahuuddi dhaqan geliyeen wixii kitaabkooda ballama ah oo xaqaho ku qoraayo dhan walhaal ayaad dembigaaya isugu kaalmaynaysaa huwa sha'ni buu yahay muxaramun mid la xarimay damiirkan huwa waa damiiru sha'ni sha'nigaas marka waxaa fasiraaya muxaramun calaykum ikraajuhum sha'niga waxaa fasiraya hadalka walhaal ayaa dembigaa isugu kaalmaynaysaan huwa sha'ni buu yahay muxaramun mid la xarimay calaykum dushiina laga xarimay ikraajuhum saariddooda markaad dadkaas guryaha ka saaraysaan laydinma fasixin oo kitaabkiinnii tawreed waa kii laydin yidhi ha dagaalaminina oo dadka guryaha ha ka saarinina ha ku awood sheeganina waad samayseen waad jebiseen ballankaa marka waxaa soo baxay kitaabkii tawreed ballamadii lagu qabtay hal qaybna inay ka dhaqan geliyeen intii kalena ay jebiyeen saasaa soo baxday marka taasaa lagu canaantay oo waxaa la yidhi afatu'minuuna bibacdi alkitaab war kitaabkii tawreed waayo qayb ka mida ma rumaynaysaan qaybta ay ka rumeeyeen waxaa weeye waa halka qaybo ay yaaheen qof lasoo qafaaso haddii aad aragtaan hantidiina ku bixiya oo furta taas way rumeeyeen wayna dhaqan geliyeen watakfiruuna ma ku kufriyaysaanaa layidhi bibacdin qaybta kale qaybaha intay ku kufriyaanaa badanba sadku dimaac way sameeyeen dhiiggii daawintiisu way sameeyeen ikhraaju anfus min adiyaar dadkiiyo guryaha laga saaro way sameeyeen almudaaharaatu bilismi waalcudwaan dembi iyo collaysana laysugu kaalmeeyo way sameeyeen hal hadday uga dhaqmeen kitaabkoodii hal mas'ale ayay ka dhaqangeliyeen kitaabkii tawraada dhan waa in dad qasaaban markay arkaan hantidooda ay ku furanayaan bis intaasay ka dhaqan geliyeen kitaabkii ilaahay uu ka canaantay subxaanahu watacaala war kitaabka waa hadalkaygiiye waa kitaabka anigaan soo dejiyaye hadalkii qaybna ma ku kufrinaysaan qaybna ma rumaynaysaan oo ma dhaqan gelinaysaan yahuudiyey ilaahay marka wuxuu sheegay subxaanahu watacaala qofka sidaas oo kale ka dhaqma oo soolxumooyinka faraha badan sameeya abaalgudkan leeyahay waxaasoo soolxumaha wuxuu ku kacaa abaalgudkan uu qofkaasi yeelanayo oo soolxumadaas waxaa weye فما جزاء من يفعل ذلك ذلك وحلوهم وهي قرائحها وصوت وضم ومن قتل الأنفس نفوسك وتنبرعه بالعداء وإخراج الناس من الديار بك وجريها وغسعها والمظاهرة بالإثم والعدوان على الكلام وتنبيه ويصدق على الله ما خفيف ليلة ما أرى البكي جماعة إلا في جنس الحياة الدنيا الدين فرق هذه السماوات فلك يبقى هي الدين في السماوات ومنها وخيارات سبع أبناء وسميرة وبكى سوف تعالان بل بحياتك وبداية عذاباتك وبداية أماراتك وبداية عذراتك وبداية كفرانك يا أخي بغنيتا مؤمن بساتك الله العالمين فبيك أنت الزورة ويوم القيامة ما أنت ورسالك هي أنا وحضرتك أنا من قام يقوم قيامة ومسك قام موسى ليقوم موسى بقيامة مالك ورسالة الله به فأنت الحمد مالك ورسالة الله به يوم يقوم الناس لرب العالمين ومالك دكتور ورسالة دونان إلى ورسي دكتور بلا ورسي في السيد مرجعت الحمد وقصار صلي سبحانه وتعالى مالك ورسالة الله به يوم القيامة مالك ورسالة فأنت بلا ورسالة بأتيري كيتساعد وتعلم وأتيري وإلا سيئة أن لا ورسي في السيد لكن مدح إلى بيئية المدح مثل حباب المالكة مدح وحوي ورمى هاي مالكي ورسالة وحال حسن سمركة لا يلقي بين أسلاك لا يلقي حبيبه بيتنا ويسجي تايو وقاين ووحد الوضع عن سيدرين ووحد الاحتمال عن سيدرين وقراءة كتاب الكيسان جرمين خمسة توريد وحسن سبحانه مالكة ورسالة يرسلون بأسلاك الحياة وحال لا تمنع حرام تبقى وجودها فيها الديونة فيها الديونة هنا في ديونها هنا موضوعها هنا موضوع بندينا وترسيس على الإمام كيرا على رأيه مسلمين يجب عليه أيها ديونها على سيدة على قيامة ما يدور السادة أي حياة أكثر من جرا فدعنا كمانك يهودا كنا صحيحين من أن يحب الله عن أولاك أما الله يتبع فيك إلى علينا يدعو سبحانه وتعالى أنت أتوبى ما على سبع يهودي مركز الانبياء رب يهود الى اليه سبحانه وتعالى وخلق تعالى الى ربه بس المسلمين تعالى وليس وضرع سوف لا يدنا فاعل هيا بس المسلمين تعالى وبس صالحين وهيا روحها يسوس ايضا واعتصاد الى تنبيه يهود وست هجرين بس جريها ولا صاروا بس حق جريح حق ضرر ولا على الكلمات الى تنبيه وست صالحين واشتغل في يهود ولا يصدق مجرم مركز بس المسلمين تعالى وحاس السبب اللي يجيش يجي أنا وضيع يسمرين أيضا وضيع يهودا يسمرين والنفوس يسمرين وضرب المسلمين يسمرين حق ضرار يسمرين ويسمر السكة يسمر على الكمرة يسمر يسمر يسمر وضيع يسمر يسمر هذا الرحمن المثلث ومن يفعل ذلك منكم إلا سجن من يفعل ذلك منكم إلا سجن في الحياة الدنيا وما تساوى من يفعل ذلك منكم إلا سجن في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فاطمة وما الله بغافل عما تعملون إلهي وكتب ختمه سبحانه وتعالى قال أنها إما أن ترى يهود وفتة عيسى ومن ثلاث هو الكافر وهو عيسى والذين من جدي ومن الخير ومن المغل والذين جيرة وحد صغير ثاني أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك سوءت وكلهم تدبير كتب الطائف الذين سوءوا اشتروا الحياة ملك الإنسان الشريف ملكة الدنيا ديرها بالآخرة آخرة الشريف فلا يخفف عنهم سوء حجره العذاب حلال فيتوفر إليه ilaahay kuwaa dambiilayaashaahina ma aha munkaruuna kuwa waaweeniyo ulaaika kuwaasa aladiina waa kuwii ishtaraw alxayaata nolosha soo iibsaday noloshaasa addunya ee liidata bilaakhirati aakhirana ku iibsaday falaa yukafafu canhum kuwaa dambiilayaasha xaggooda alcadaabu cadaabka lagama fududeeyo walaahum mana ahaanin munkaruuna kuwa waaweeniyaa ma aha ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegi nimankan yahuudda ah maxaa ku sallifay kitaabkooda inay ku dhaqmi waayaan kitaabkooda inay ku dhaqmi waayaan oo ballankii ilaahay uu kitaabkooda kula ballamay in ay jebiyaan waxa ku sallifay aayaddani sheegi waxa ku sallifay ayay aayaddani sheegi waxa ku sallifay kuwaasi adduunyay iibsadeen aakhirana way iska dhaafeen wa intaa qisaa ku sallifay marka waxaa la yidhaahaa ba'su kulli qadii'a حب الدنيا ذنب تكون آدمه والضرر وحاسبتها الدنيا تعيش وآخرته لقدر في الدنيا ذنبية ربنا تاسبتها مخير من انت وحا اي سنين ايان ميزا اي بعدين ايان بكا اي دل ايان دنيا اي كفار ايان ذنبي دو على السنين اي سوطها الميسان ايان وحيارها صوبا اي جهودا وحاسوسا لفل اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ورسي الدنيا دورتان آخرة ويستمعين marka qofka ilaahay wuxuu sii sheegay subxaanahu watacaala qofku marba hadduu dhaqankiisa adduunye uu jeclaado aakhira aysan agtiisa ku weynayn waxyaalahan isaga tallaabsanay dembigu waa u fudud yahayba laakiin qofka aakhira agtiisa ay ku weyn tahay oo ilaahay baa kula xisaabtana isdhahaya ma dembaabayo kumana tallaabsanayo falxumoyin waxaanoo kale waxaa ku kaca qof aakhiradiisii iibsaday oo iska dhaafay aakhiro adduunye uu ku dadaalayo marka waxaa laleeyahay qof la dilo ama dad guryahooda laga saaro maxaa adduunyaha laga heli ilaa nimanka waxaa la yidhi noloshii adduunya soo iibsadeen aakhirana way naceen de waxaa laga heli qofkaa waxa aad u dilayso oo nimankan ay u laynayaan guryaha uga saarayaan waa waddanka iyo guryaha adinku aad ka saarteen aad ku noolaatiin wey meesha adinku aad ka qabsatiin wey aad ka awood badnaatiin wey waxaasoo dhan waa xirbu dunya waa adduunka adduunye jacayl kuwa ilaahay wuxuu sheegay subxaanahu watacaala falaa yukafafu canhum alcadaab cadaab horta lagama fududeeyo wax ay wax ay helayaan oo naxariisa oo takfiif cadaab laga fududeeyaan ma jiro fudaydka marka cadaabku wuxuu ku iman karaa dhowr weji dhowr weji wuu ku iman karaa wuxuu ku iman karaa inqidaac fii sakaraatin qaliila xoogaa dhowr wakti in xoogaa laga kala gooyo cadaab oo maalmo loo nasiyo ma jirto weytaas takfiifku dhinacaasuu ku iman karaa ma jirto takfiifkaas wuxuu kaluu ku iman karaa falaa yukafafu canhum alcadaab cadaabka lagama fududeeyo marka laleeyahay waa in qaabka loo cadaabayo hoos loo dhigo cadaabka naftiisa in xoogaa kulaysiisii xoogaa laga qaboojiyo iyadana ma jirto wey labadaa dhinacba wuu ku iman karaa cadaabka fudayntiisa in naartii kululayd xoogaa loo dabciyo ma jirto waxaan kalan digaynin inqidaac oo fii sakaraatin qaliila xoolaa waktiyada qaar in laga joojiyada oo la yidhaha dhowr saacadood balneegsada dhowr saacadood xoogaa balneegsada ma jirto iyadana takfiif alcadaab labadaasay ku yimaadaan labadaba iyo nimankan ma laha nimanka falxumadaa ku tillaabsaday labadaba ma laha inqidaacna male oo dhowr saacadood laga kala goyn maayo naartii kululaydna la dhihi maayo xoogaha loo qaboojiyo intaba ma jirto wey waxaan kalan jirin oo nimankan loo diiday walaa hum yunsaruun kuwa loo hiilinaya ma aha kuwa loo hiilinayo ma aha oo waxaan loogu hiilinaynin macnaha qolo ka difaacaysa cadaabkaas ilaa dhibaatooyinka adduunyada markay dhacaan qofku haddii cadaabkaas ama dhibaatadaas uu iska difaaci waayo dad kale u yeertaa dad kale u yeertaa uu yidhaha war waxaan iga difaaca kuwa wax u hiilinaya male u yeeranaya maxaa cadaabkan ilaahay yaa keenay qof ilaahay hor istaagi kartaana ma jirto hiilina ma helayaan ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولو والله لا من كبر كاهر قد حقيقة أتينا وأنسيني وأنتن الله نقسم له قدر وتحقيقية تحقيقية ولو والله لا من كبر كاهر قد حقيقة أتينا وأنسيني موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب في توراة أيام سيني وقصينا وحنا قلات راع سيني من بعده nabiyullaahi muuse gadaalkiisii waxaanu qadaad raacsiinay birusuli rusul badan ayaan qadaad raacsiinay waataynaa ciisa ciisana waan siinay ciisahaasoo ibna maryama maryamo wiilkeeda ahaa albayinaati mucjizooyin cadcad ayaanu siinay وأيدناه نبي الله عيسى يان أيدني بروح القدس بالروح يا مسيح أيدني روح عصاء القدس إلى النبيسيين وأصفة موصوف الله عيسيين روح عصاء الحية وأصفة موصوفة قدس ما أصل عن صفوها مركي ورساسة هايان فبعد مضاف المضافرية اللي يرجيه وأيدناه نبي الله عيسى وحا مسيح أيدني بالروح مسيح
hadduu idin yimaado bimaa shay hadduu idinlala yimaado shaygaasoo laa tahwa anfusakum nafafyaalkiinu aysan jeclaysanaynin istakbartum meesweynaynaysaa markastood meesweynaynaysaanoo waxaad jeceshihiin uusan rasuulku la imaan fakadabtum waxaad beeniseen fariiqan jamaaco oo min arusuli rusushii laydiin soo diray jamaaco ka mida waad beeniseen wataqtuluuna waxaad dilayseen fariiqan fariiq kalena waad dilayseen labadaasaad u qaybiseen wixii laydiin soo diray oo rusul ah waxaad dishaan oo lafteediiba aad u qoonsataan iyo waxaad beenisaan walowallaahi ilaabaan ku dhaartaa qad xaqiiqa aataynaa muusa nabiyullaahi muusa waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii waqafaynaa waxaanu qadaad raacsiinay min bacdihi nabiyullaahi muusa gadaashiisii birusuli rusul ayaan qadaad raacsiinay waataynaa ciisa ciisana waan siinay ciisahaasoo ibna maryama maryamo wiilkeeda ahaa albayinaati xujooyin cadcad ayaanu siinay waayadnaahu waan ayidnay nabiyullaahi ciise biruuxi alqudusi biruuxi yaan ku ayidnay ruuxaasoo alqudusi ee la nadiifiyey oo la dahiray afa kullamaa mar walba oo jaa'akum rasuulun rasuul bimaa shay uu idinla yimaado shaygaasoo laa tahwa anfusukum nafafyaalkiinu aysan jeclaysanaynin istakbartum maad kibrinaysaan oo can itibaacihi rasuulkaa raaciddiisa miyaad iska kibrinaysaan fakadabtum waxaad beeniseen fariiqan fariiq oo min arusuli rusushii ka mida wataqtuluuna fariiqan fariiq kalena waad dilayseen dhaqankiinuba sidaa wey weli ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inooga sheekay nimankii reer banu israa'iil la dhihi jiray oo yahuudda ahaa qabaa'ixda iyo koolxumooyinka waaweyn oo ay ku tilaabsadeen ayagoo mar walbaba ilaahayna subxaanahu watacaala uu nicmaynaayo oo mucjizooyin uu tusaayo oo kitaab tawraada ugu soo dejiyey ayay mar walbaba waxay alla ugu jawaabayaan qabaa'if iyo koolxumooyin iyo ballamadii ay ka baxaan aayaddan ilaahay wuxuu inoogu sheegay subxaanahu watacaala nicmooyinkii reer banu israa'iil la siiyey qaybo ka mida nicmooyinka qaybo horena waa la soo sheegay aayaddanna qaybo kale sheegay oo nicmooyina nicmooyinka la siiyey waxaa ka mid a nabiyullaahi muuse in kitaab loo soo dhiibay kitaabku nicmo waay kitaabku waa nicmo xagga rabbi ka timid subxaanahu watacaala maxaa yeelay waxa naarta looga badbaado waa kitaab waxa janno lagu galo waa kitaab marka sidaasuu nicmo u yahay kitaabka waa lagu nama sheegtay reer banu israa'iil war nabigeennii nabiyullaahi muuse la dhihi jiray sow kitaab ma aanansin midda kale haddana nabiyullaahi muuse markii ilaahay uu oofsaday gadaashiisa waxaan qadaad raacsiinay oo yidhi alla rusul qafsaniya ficilka waxaa laga soo qaatay min alqafa qafa laga soo qaatay qafaha waxaa la yidhaha qadaadka halkaa dambe sheegada ah sheegadaas dambaa waxaa la yidhaha qadaad qafa la yidhaha halkaasaa laga soo qaatay macnaha waxaa laga dhigay nabiyullaahi muuse inuu asagu horeeyo rususha kalena qadaadkiisa lasoo raacsiiyey oo ay ka dambeeyeen macnaha maxaana qofka adiga qadaadka kaa xigtaa waa qof kaa dambeeya qof kaa dambeeya wey marka eraygan qasayna waxaa laga soo qaatay min alqafa oo meeshaa dambe ah qadaadkaa dambe maxaa yeelay waxaa laga dhigay rusushan in nabiyullaahi muuse ay ka dambeeyeen maxaa la magaciisa waa ka dambeeyey nabiyullaahi muuse wuu ka dambeeyey saasaa marka anu qadaad raacsinuu yidhi macnaha rusul badanaa ka dambaysay wey wa qasaynaa waan qadaad raacsinay gadaashiisa min bacdihi nabiyullaahi muuse gadaashiisa waxaanu qadaad raacsinay birusuli nabiyullaahi muuse markii la soo diray ilaahayna uu oobsaday waxaa ilaahay uu gadaashiisa ka keenay rusul fara badan rusushaas oo ilaahay uu deenaayay inaad ku hanuuntaan inaad ku hanuuntaan oo xaggooda aad qaadataan ayuu alla doonayay waxaa ka mid ahaa rusushaa ka dambaysay nebiyullaahi daawuudaa ka mid ahaa nebiyullaahi sulaymaanaa ka mid ahaa nebiyullaahi nuuxyaa ka mid ahaa nebiyullaahi zakariyaa ka mid ahaa yuushaxaa ka mid ahaa shamcuunaa ka mid ahaa ambiyo badanaa ka dambeeyey nebiyullaahi yuusuf oo qanaadkiisa la raacsiiyey intaasoo rasuula waxaa laydinkugu talagalay inaad ku hanuunsaan وآتينا عيسى ابن مريم البينات نبي الله عيسى إلهي وحيه سبحانه وتعالى وحامس لنا البينات بينات محمد ومعجزين عد عد ونبي الله موسى موتي وقلت عدل لنا الدلائل فلا رسول حق إلهي وحاكمنا المعجزين ذات نبي الله عيسى موتي إبراء الأكمل أي كاملها أفكر إن أنت كل شيء يداوين جري تنبيه سنة وغمسيه بس هذا عند قصدي عند الآن كبش قدوه كمان هدوه كتبه ميلان كاف مثلا ينكر قصد عند الآن كبشي كل تاويه معجزانك النبي الله عيسى وسيح منه وحاكمنا إحياء الناس حاكمنا معجزانك التي قد قدر كجرة أو يكون معدوه بيجر كل بإذن الله إلهي إن في تكون شاك مركز وقف في قبره إن كنت توضحه أيوه كتاك يوجد علينا وقبره وكرقه معجزين في كبره وحكمها إبراء أقرب قفك برسلها أساس وحريك خطرت على الدعوة الليلين فدين في ورها مكمل كمان كان دعوه برس يجولا وحاسب الله داويجري نبي الله عيسى معجزين كاس عد عد أيام نبي الله موسى عن السيرين نبي الله عيسى نبي الله عيسى معجزين كاس عد عد أيام السيرين خاصة أيام الرسول حق يهيو midda kale waajabnaahu waxaanu ku ajibnay nabiyullaahi ciisa marka waxaa la leeyahay nimankan yahuuda ah ambiyadii nabiyullaahi muuse ka dambaysay way fara badnaayeen waxaa ka dambeeyey nabiyullaahi daawuud nabiyullaahi sulaymaan nabiyullaahi yaxyaa zakariyaa maxaa nabi ciise bis loo sheegay aayadan maxaa loogu sheegay nabi ciise oo si gaara isaga loogu sheegay waxaa la leeyahay nabiyullaahi ciise waxaa loo sheegay nimankan yahuudda ah nabiyullaahi ciise waxay ka aaminsanaayeen waxun waxunay ka aaminsan yihiin kuwana way ka aaminsanaayeen kuwii horaa way ka aaminsanaayeen oo waxay aaminsan yihiin in macnaha ilaahba uu yahay qaarkood waxay leeyihin waa wiil ilaahay wiil ilaahay wey qaar waxay leeyihiin waa ilaah marka waxaa loo cadayn inuu ahaa nabiyullaahi ciise nabi makhluuq oo ilaahay abuuray hooyadiisna xataa maryamo ay ahayd nabi hooyo ay dhashay oo makhluuqa oo rasuul ilaahay rasusha ka mida inuu ahay ayaa loo cadayn taasa marka loogu soo qabtay eega nabiyullaahi ciise caqiidadeediyaa lagu baabiin caqiidadii ay ka aaminsanaayeen nabiyullaahi ciise ayaa la baabiin wa ayadnaahu biruuxi alqudus nabiyullaahi ciise ilaahay uu yidhi waxaanu ku ayibnay ruuxi alqudus ruuxi alquduskan culimada waxay u badan yihiin inay ku fasiraan jibriil malagaas jibriil ayaa lagu ayiday nabiyullaahi ciise waxaa lagu ayiday xilligii ay isku dayeen nimanka yahuudda inay dilaan isagaa samada u qaaday nabiyullaahi jibriil nabiyullaahi jibriil ayaa nabiyullaahi ciise kor yeelay oo samada u qaaday markii ilaahay subxaana wa tacaala uu amray oo u yidhi nabiyullaahi ciise jibriil oo soo fasi oo ka soo badbaadi gacmaha yahuudda isagaa soo badbaadiyey saasaa marka wuxuu ahaa nabi oo mu'ayad bilmalaa'ika malaa'igta ayaa lagu ayidayay oo markii dhibaatooyin ay qabsadaan dhibaatooyinkaas waxaa usoo gurmanaayey malaa'igta ilaahay oo jibriil uu ugu weynyahay ayaanu ku ayidnay waxaa kala jira waayadnaahu biruuxi lquduskan ruuxi lquduskan marka maxaa jibriil loogu magacaabay jibriil maxaa loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay waa laleeyahay ruux la dahiray ayuu wataa jibriil ruux la dahiray waxaa weeye waa ruux oo laa tacsi llaaha maa amara maa amaraha waa ruux ilaahay aan ku caasiyaynin weligeedna aan macsiyo ka dhicin taasi wataa marka ruuxdii la dahiray aan ku ayidnay saasaa loola jeeda ruux la dahiray oo weligeed ilaahay aan ku caasinin waxaa kaloo la yidhaha waayadnaahu biruuxi lqudus in lagu fasiro kitaabkii la siiyey nabiyullaahi ciise oo injiilkii injiilaan ku ayidnay ruuxu lqudus in loola jeedo kitaabkii injiil oo kitaabkiiya waxaa lagu magacaabay ruux maxaa yeelay liana nufuusa taxyaa bilkutub maxaa yeelay nufuusta waxay ku noolaataa kutubta kutubtay ku noolaataa ruuxda iyo naftu kutubtay ku noolaataa marka kitaabkiiya waxaa laga dhigay ruux maxaa yeelay qofka ruuxiisa waxa kobciya oo qofka ruuxiisa barbaariya waa kutubta laba shay ayaa bini aadamka laga barbaariyaa حق جسمك بني waa laga barbaariyaa xagga ruuxdana waa laga barbaariyaa marka jismiga waxa kobciya oo barbaariya waa waxyaalaha maasiyaadkaahe la cunaayo iyo waxyaalaha cabitaankaahe la cabaayo kuwaasi jismigay barbaarinayaan laakiin ruuxda waxa barbaariya waa kutubta wey kutubta diiniga ee samaaniga kuwaasaa ruuxda kobcinaya ilaahayay ruuxda aqoonsan ilaahayay garan ilaahayay ku xirnaan ruuxda marka waxa kobciyaa waa kutubta saasaa marka kitaabkii waxaa loogu magacaabay ruux oo waxaaba loola jeedaa ruuxul quduska kitaabkii uu jiirahay ayaa ku agisanayay macnahaasina wuu jiraa nimankii reer banu israa'iil marka waxa ay ka qabteen ambiyadaas faraha badan oo loo soo diray bal waxa ay kula dhaqmeen afakullamaa jaa'akum rasuulun bimaa laa tahwa anfusukum mar walba oo rasuul uu idinla yimaado wax aadnaan jeclaysanaynin istakbartum waa istigminaysaan can itibaacihi raacidiisaad ka kibminaysaan oo waxa weeye rasuulku markuu xaq idiin keeno waxaad ka fiirinaysaan rabitaankiina rabitaankiina iyo waxa naftiinu ay jeceshahay waxa naftiinu ay jeceshahay hadduu idiin sheego bis weeye waad rumaynaysaan haddii laakiin waxyaalo naftiinu aysan jeclaysanaynin uu idiin sheego waad diraysaan ama waad beeninaysaan marka waxa weeye niman xaq doona lagu tihiyo waxaa tii niman oo ruuxdooda iyo hawadeeda raacaya wey hawa raacayaala tiid ee kuwa rusul raacayaala mada tiid waa isweynaysiinaysaan fa fariiqan kadartum fariiq oo rusushii laidiin soo diray ka mida waad beeniseen sida nabiyullaahi muuse aad u beeniseen oo kale wa fariiqan taktumuun fariiqna waada disheen waa dileen waxay dileen nabiyullaahi zakariyay dileen nabiyullaahi yaxyay dileen ambiyo badanay laayeen waxaa la yidhaha nimankan reer banu israa'iil hal maalin ayay waxay dileen toddobaatan nebi sabciina nebiyan qataluu fii yawmin waaxid sabciina nebiyan hal maalin ayay waxay ka takhalluseen toddobaatan nebiyaa yidhi saasaa marka ilaahi wuxuu ugu magacaabay fariiq nimankan ambiyada ay dileen ambiyo badan ay ahaayeen fariiqaa la yidhi fariiqaa disheen jamaaca ambiyada ka mid dad badanay laayeen nimanka oo dad ilaahay uu soo dirsaday oo rasul ah oo loo soo diray qalbigan inay badbaadiyaan oo naarta ay ka badbaadiyaan ayay naftooda u qoonsadeen way laayeen ayaga marka waxay u tahay laynta ambiyada ay laynayaan cuquudaysay helaayaan ambiyada la dilana waa shuhado imanka nabigii ahaa haddana ajirkiisii usii batay haddana ajirkiisii ayaa usii batay oo shuhaday noqonayaan ambiyada ilaahay ajir dadkiina ka helaayaan marka nimankan waxaa laleeyahay aayaddan aayaddan haddaba waxay la hadli reer banu israa'iilkii xilligii nabigana joogay calayhi salaatu wasalaam mise waxaa laga sheekay israa'iiliyiintii xilligii nabiyullaahi muuse joogay waxaa la leeyahay labadaba aayadda waa lagu fasiraa in la yidhaaho waxay ka hadli nimankii israa'iiliyiinta ahaa qabaaicdii ay sameeyeen kuwanana loogu daga warramay oo laleeyahay aabbayaashii waxaasay ku kaceen aabbayaashii waxaasay ku kaceen maxaa idinkana laydinka rajay dadkaasaa idin dhalay dadkaas waddadoodiiaad ku taagantiin ambiyada duri jiray dadka ambiyada duri jiray ayaad ka soo jeedaan oo waddadeeda aad ku socotaan mana ka soo leexanaysaan kuwaasaa lala hadlay ama markaa waxaa laleeyahay waxaa lala hadlay israa'iiliyiintii xilligii nabigana joogtay calayhi salaatu wasalaam ayaa lala hadlay haddii aayadda haddii kuwaa lagu socodsiiyo kuwii xilligeena nabigana joogay calayhi salaatu wasalaam ambiyo ma aysan dilin aayadda see lagu socodsiin marka way sameeyeen takdiib oo nabiyullaahi maxamed waa beeniyeen sala allahu wasalam calayh nabiyullahi maxamed waa beeniyeen laakiin dil nabi ma aysan samaynin kuwii kuwii joogay xilligii nabigana calayhi salaatu wasalaam marka aayadda see loogu socodsiin kuwa waxaa laleeyahay waxaa loogu socodsiin nimankan israa'iiliyiinta ah ee xilligii nabigana joogay calayhi salaatu wasalaam ambiyadii aabbayaashoodii awowayaashood ay dileen way ku qanacsanaayeen raalliyayna ku yihiin mana ku cambaaraynayaan marka haddii adiga qof la dilo dilkaasna aadan ka xumayn oo qofkii aad ugu hambalyaynayso waxaa lagu dhihi karaa adaa wax ka dilay adaa wax ka dilay ayaa lagu dhihi karaa marka haddii dilkaa qofkaa la dilaayo aad ugu hambalyaynayso ood ku taageersan tahay oo aadan ku cambaaraynaynin waddadiisi aysan kula xumayn adaa dilayaa laleeyahy marka nimankii xilligii nabiga la joogay calayhi salaatu wasalaam iyagoo aan biyo la dilin laakiin aabbayaashii waa dilay raalligina ku yimid saasaa marka aayaddu leeda wa fariiqan taqtuluun waa disheen ambiya disheen adinka naftiin kuwiinan joogaa dilay ambiye maxaa yeele idinla xumo ficilkii aabbayaashiin idinlama xumo waad ku taageersantihiin way idinla saxan yihiin ama marka haddiikaa waxaa laleeyahay bil ayaga nafsadeedu way isku dayeen waysan u suurtagelin waysan u suurtagelin nimanka yahuudda ah rag iyo dumarba waxay isku dayeen nabigeenna inay dilaan calayhi salaatu wasalaam sida axaadiisa saxiixa ku cad nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii dagaalkii khaybara uu yahuudda la galay haweeney ayaa nabigeena waxay u keentay calayhi salaatu wasalaam guriga u keentay ay soo sumaysay sun ay soo gelisay ayay u keentay markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida hilibkii ugu qaaday hilibkii ayaa ka hadashiiyey mucjisooyinka nabigeena ka mid tahay calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allahi laa ta'tuunii fa inii masnuun rasuulka ilaahay waan samaysanayo hay cun hilibkii ilaahay ka hadashiiyey markii nin saxaabiya oo meesha joogay isagu isla markiiba horu ka goostay wuu goostay ninkaas waxaa la yidhaha muddo ka bacdi wuuba dhintay wuu dhintay laakiin nabigeenna hilibkiiya ilaahay uga hadashiiyey sala allahu wasalama calayh markii marka nabigu uu yidhi yaa arrinkan sameeyey islaam yahuudiyadaha la soo qas oo arrinkaas samaysay yahuuday ahayd islaamta nidaamkaas samaysay oo falxumadaa ku kacday markii la weydiiyey la yidhi maxaad arrinkan u samaysana waxay tidhi anigu waxaan beenaayey hadduu nabi xaqa yahay nabi xaqa hadduu yahay hilibka isagaaba u sheegi doona oo mucjizayda u noqon doontaa oo maba cunaayo sunta sunta ma cunaayo hadduu nabi xaqa yahay haddii nabi beenbeena uu yahana sharkiisu haydin dhaafaan isla hayisin haydin dhaafa been hadduu yahay hadduu nabi xaqa yahayna hadda sun maba qabanaysa oo hilibkaaba ilaahay uga hadashinba marka way isku dayeen way isku dayeen inay jiraan waxaa kaloo ay soo marsiiyeen nabiga sixir calayhi salaatu wasalaam yahuudi way sixireen nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laleeyahay isku day fara badan waa laga hayaa yahuudda naftooda kuwii xilligii nabigeena joogay wa qaaluu quluubunaa gulfun bal lacanahum allahu bikufrihim faqaliila maa yuuminuun wa qaaluu waxay yidhaaheen yahuudi quluubunaa annaga quluubteennu gulfun waa kuma daboolan bal iska daa inay daboosan daboolan tahay لعنهم الله يهود إله لعنه بكبرهم بسبب كبرهم كفر وسبب كيسا إله لعنه فيؤمنون ويهنا إلى منك يهودا إيمانا هنين عليه هنيا إيمان كاسو قليلا ير قليل كاسو ما وهو دون بقى وهو دون بقى وتعميم وقالوا وحي الله منك يهود وحي الله قلوبنا لك قلوبك لقلوبكم قوة الضبارة فوحنا وحسينك النبض جرانينه bal iska dhaafe ma daboolnee lacanahum allahu yahuudi ilaaha lacnaday bikufrihim bisababi kufrihim kufrigooda sababkeeda ilaahay u lacnaday fayuuminuuna yahuudi way rumeeyaan iimaanan rumayn iimaankaasoo qaliilan yar qaliilkaasoo maa wuxuu doonaba xaggiisa ka ahaaday nimankan yahuudda ah ilaahay wuxuu inoo sheegi subxaanahu watacaalaa ereyada xataa afkumada afkumada qabaa'ixda waxyaalaha foosha inay ku hadli jireen markii xaqa loo sheego oo la yidhaaho war maxaa idinka hortaagan xaqa inaad raacdaan oo kitaabka qur-aanka aad rumaysaan oo nabiyullaahi maxamed aad raacdaan sala allahu wasalam calayhi afkumadanay ku dhawaaqi jireen quluubunaa qulfun war annaga qalbigeenu waaba daboolan yahay weel daboolan wax ma ku jiri kartaa weel daboolan oo qanjiran oo dhabic ah oo damaan la saaray balkaanaga wax ku shuragay saasaanu nahay yaanala ku ugayn yaan wax naloo sheegin manala ka daayo aayaadka nala ku dawaqinayo yahuudii saasay dhihi jireen waana qalbi xirannahay inagu oo markaa qulfiga waa jamac waxaa laga soo qaatay aqlaf mufradkiisii aqlaf u ahaa aqlaf ayaa waxaa lagu jamciyey gulfinaa lagu jamciyey gulfi gulfi waa afcalka waxaa lagu jamciyaa ficlu ficlun linaxwi axmarin wa xamraa wa ficlatun jamcan binaqlin yudraa ilaahay marka subxaanahu watacaala waa u jawaabay bal ayaa lagu bal dadkani waxay diidan tahay oo nafyi ay u tahay quluubunaa qulfun hadalkaa hore rabbi ku tag way diidan tahay bal iska dhaayo qulqu quluubtooda ma daboolna ma daboolna maxaa yeele qalbiga bini aadamka asal ahaan bini aadamku markuu dhalanaayo waxaa lagu dhalaa alfidra alislaamiya alfidra alislaamiya lagu dhalaa sida nabigeenu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam kuwii loo yuudin يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه وفي النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين الخرائط عروس مركو بشر تسوى قلبه في النظيفة والديار وإسلام كبير وقاطع أي بشاقة تاسو قبضه بشا لما أعطي أي يهود كبيرة أما النصارى كبيرة أما مسلم كبيرة وما أبوال في عيد كل إحنا ليها مثلا waxa uu ku dhex nool yahay ayaa markaa bedelaya qofka oo ka dhigaya yahuud ama nasaare ka dhigaya marka qalbiga biniaadamku marka hore markuu dhalanayo biniaadamku qalbigiisu wuxuu diyaar u yahay inuu diinta islaamka qaato ayuu ku dhashaa qofka marka ma jirto way qalbi daboolan iyo oo qalbi daboolashay ku dhashay iyo waxaasi ma jiraan lacnadaa ku dhacday nimanka lacnadaa ku dhacday wey. bal lacnahum ullah ilaahay yaa lacnaday ilaahay hatay gardarro kuma lacnadaaye bisababi kufrihim wey kufriga ay sameeyeenaa lacnad ay ku musaysteen ee dadkoosana ilaahay ma lacnadaayo subxaanahu watacaala faqaliilan maa yu'minuun jumladan waxaa weeye icraabaad fara badanaa ku bannaan eraygan qaliilan markii hore waxaanu ka sifaynay masdar maxduuf oo laga fahmaayo yu'minuun fa yu'minuuna iimaanan iimaankaasoo qaliilan oo markaa macnaha ayadu waxay noqon nimankan iimaankoodu aad ayuu u yar yahay wey hadday lacalla hataa iimaan yeeshaan oo islaamnimada ay soo galaan iimaankoodu aad u daciif yahay iimaan xoogiya oo kii la rabay ah oo qabaa'ixda ka celinaayay ah ma aha iimaankoodu hadday xataa rumeeyaan yihiin iimaankoodu waa yaryar taasi waa dhib waxaa kaloo bannaa markaa lafdigan qaliil in markaas la xaaleeyo in la xaaleeyo oo markaa waxaa la leeyahay fa yuuminuuna nimankani way rumeeyaan jamcan haal ay yihiin ayay wax rumeeyaan jamacaasoo qaliilan yar oo markaa waxay noqon dad yaraa kasoo islaamay noqon jamcan haal ay yihiin ayay rumaynayaan jamacaasoo qaliilan ee yar ayay wax rumaynayaan oo markaa waxay noqon macnuhu hadday yahuudu wax rumeeyaan dad yaraa uun ka soo gelaya islaamka ee lagama yaabo kulligood inay soo wada islaamaan amabase xataa inta badan ay soo islaamaan lagama yaabo waxya jamac yar fa yuuminuuna jamcan xaalay inay rumaynayaan jamacaasoo qaliila qaliilkaasu maa kuu doonaba haado waxaad u yar wey waxaad u yaraa soo rumaynaysa waxaa kaloo jira markaas qaliilka in laga sifeeyo darfu zamaan darfu zamaan fa yuuminuuna waxay rumaynayaan zamanan zamankaasoo qaliilan yar oo markaa waxay noqon hadday xataa rumeeyaan zaman yar ayay islaamnimada ku jirayaan kabacdina way laabanayaan kabacdina dibay u laabanayaan zamanka iimaanka ay wataana zaman yar ah icraabaadkaas kuwii macnaha isku bedbedelaya kuwiina culimmadu way icraabaan marka lafdigan maa lafdigan maa wuxuu ta'kiid u yahay qaliila qaliilantaasaa la adkayna qaliilkaasu maa kuu doonaba haado macnaha shay aad u yaraa loola jeeda wax aad u yaray rumaynayaan ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما وقتي جاءهم من في يهودها كتاب كتابه يمد كتاب كاسو من عند الله الله في زكاة هذا كتاب كاسو مصدق رمينا يه لما أي الذي في رمينا يه معهم يهود معقول هذا kitaabkaas markuu u yimid kadabuuhu way beeniyeen kitaabkaas waa jawaabkii lamaa maxduuf wey kadabuuhu kitaabkaas u yimid way beeniyeen walhaal ayay beeniyeen kaanuu ay ahaayeen nimankan yahuuda ah min qablu min qabli bicfati nabiyina muxammedin nabiyullaahi muxamed intaan la soo saarin ka hor ay ahaayeen yastaftixuuna kuwa furid dalba cala aladiina kuwii korkoodii furidka dalba in looga furo kafaruu kufriyey falamaa waktigii jaa'ahum yahuudii maa shay uu yimid shaygaasoo carafuuhu shayga ay garteen kafaruu way ku kufriyeen bihi bimaa carafuuhu waxaas ay garteen ayay ku kufriyeen fa lacnatullaahi lacnadii ilaahi cala alkaafiriina kaafiriin dushooda allah yeela walamaa waktigii jaa'ahum yahuudii kitaabun ugu yimid kitaabkaasoo min cindillaahi alla agtiisa ka ahaaday kitaabkaasoo musaddiqun rumaynaya limaa adiladii sii rumaynaya macahum yahuudda micigooda ahaaday walha kadabuuhu jawaabkiyaa maqan kadabuuhu kitaabka noocaasa way beeniyeen walhaal ayay beeniyeen kaanuu yahuuddi ay ahaayeen min qablu min qabli bicfati nabiyina muxamedin nabiyullaahi muxamed intaan la soo saarin ka hor ay ahaan jireen yastaftixuuna kuwa furi dalba cala aladiina kuwii in laga furo ay dalbi jireen kafaruu kufriyey falamaa waktigii jaa'ahum yahuudii maa shay ugu yimid shaygaasoo carafuuhu ay garteen kafaruu yahuudii bihi bimaa carafuuhu waxaas ay garteen ay ku kufriyeen fa lacnatullaahi lacnada ilaahi cala alkaafiriina kaafiriin dushooda allah yeelo weli ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo sheegi nimanka foolxumadooda iyo qabaa'ixdooda iyo siday u madax adag yihiin oo xaqa ay mar walbaba ugu taagan yihiin alle aayaddan wuxuu inoo leeyahay subxaanahu watacaala nimankii markii kitaab ugu yimid xisaabkaas oo xagga alle ka socda xisaabkaas oo rumaynaya waxa iyagu ay haystaan waxay haystaan waxaa laga jeedaa limaa macahu min atawraat wey tawraaddii ay haysteen oo ay sheeganayeen iyo kitaabkan qur-aanka ah isla diidahayaan wey waa rumayn oo qur-aankani wuxuu leeyahay tawraaddu waa sax waa kitaab xaqa waa kitaab xagga ilaahay ka yimid laakiin qur-aankanaa nasakhay waa lagu dhaqmi karin maahane kitaab xaqa oo jiri jiray wuu ahaa qur-aankanaa lagu nasakhay tawraaddiisa marka qur-aankan isagoo rumaynaya kitaabkii iyagu ay heesteen ayay haddana beeninayaan kitaabkii qur-aankaa ayay beeninayaan maca daalika kitaabkii qur-aankaana ma diidana kitaabkii ay haysan jireen oo tawraada way diidayaan maca daalika waxay nimankaas sidaa u yeelayaan inta nabiyullaahi moxamed aan la soo saarin sala allahu wasalam calayhi kuwo gaalahay la dagaalami jireen kuwo gaalo ah oo mushrikiin ah oo cadadatul asnaam ah oo asnaam caabudi jiray ayay la dagaalami jireen kuwii la dagaalami jireen waxaa ka mid ahaa nimankii reer ows intaysan islaamka qaadan nimankii reer khasraj nimankaasay la dagaalami jireen yuhuudda ilaa madiina isla deganaayeen mo madiina isla deganaayeen dagaalay ku qaadi jireen iyaga maraa la jebin jiray kuwana maraa la jebin jiray marka kaafiriintaas markay dagaal isaga hor yimaadaan yahuuddu waxay dhihi jireen allaahuma ansurnaa bilnabiyi almadcuufi fii aakhiri zamaan ilaahuw nabiga aakhiru zamaanka la soo saari doono ilaahuw nabigaas noogu hiili aan rumayne waan rumaynaynaa ilaahuw nabigaa noogu hiiliyo nimanka naga tegi saasay dhihi jireen oo ilaahuw nimanka nooga fur oo waddanka aan ka qabsanno oo aanu ka adkaanno saasay ku ducaysan jireen allaahuma ansurnaa bilnabiyi almadcuufi fii aakhiri zamaan ilaahuw nabiga aakhiru zamaanka la soo saari doono ilaahuw noogu hiili nabigaas oo nabigaasaanu rumaynaynaa oon qaadanaynaa hadduu loo yimaado ilaahu jebi nimankan gaalada ah saasay ku ducaysan jireen istiftaaxa waxay ku dari jireen nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka waxaa ka cad nimankan nabiyullaahi moxamed inay hore u yiqiineenba intaan la soo saarin waa yiqiineen ilaa waxay dhihi jireen allahuma ansurnaa binnabiyi almadcuud fii aakhiri zamaan ayay dhihi jireen waa yiqiineen falamaa jaa'ahum maa carafuu wixii ay yiqiineen markuu u yimid kafarudii waa ku kufriyeen nabigii ay ku ducaysan jireen ay dhihi jireen allahuma ansurnaa binabiyi almadcuud fi aakhiri zamaan isaga naftiisaa u yimid waa kugu kufrinay dheen waa kugu kufrinay kuma aanan rumayn oo nabigii kitaabkeennu sheegay maba tihidba maba tihidba wayna garanayaan kutubtay ka akriyeen way yaqaanaan aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum ilaahay wuxuu yidhi kuwa kitaabka aan siinay tawraad way yaqaanaan nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi sida carruurtooda ay u yaqaanaan carruurtooda siday u yaqaanaan ayay u yaqaanaan markii cabdullaahi bnu salaam uu soo islaamay waxaa la su-aalay aayaddan ka warran aayaddan ilaahay uu leeyahay carruurtooda siday u yaqaanaan ayay nabiyullaahi moxamed u yaqaanaan aayaddan ka warranaa leyi wuxuu yidhi xilligii aan yahuudda anigu ku dhiiri jiray yahuudda aan ahaan jiray nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi oqoontiisa iyo carruurtayda oqoontooda waxaan aad ugu xeel dheeraay buu yidhi nabiga oqoontiisa ayaan ku xeel dheeraay buu yidhi maxaa yeelay carruurtan meelay ka yimaadeen anigu xaqiiqadooda maba garanayo islaamtan waan iska qabaa oo anigu waan qabaa nikaaxaygii way tahay laakiin meelay ka keentay allahu aclam laakiin nabiyullaahi moxamed dhabnimadiisa ilaaha ii sheegay ilaahaysa iima sheegin carruurta adaa dhalay lama dhihin aniga meelay ka yimaadaan allahu aclam laakiin nabiyullaahi moxamed allah ii sheegay marka waxaan ku kalsooni badnaa oo aad aan u iqiinay nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayh carruurta meelay ka yimaadaan ba allahu aclam saasuu dhihi jiray cabdullahi bnu salaam ilaa ilaaha sida u sheegay oo aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum markii waxyaalihii ay yiqiineen oo xaqaa ugu yimid waa kufriyeen maa carafuudan marka maxaa lagu ridi maadaas maadaas maxay ka hadli maa carafuu maadaas waxay ka hadli waa xaqii falamaa carafuu falamaa jaa'ahum maa xaq markuu u yimid xaqaasoo carafuu ay garteen xaqu muxuu yahay waa nabigeena maxameda sala allahu wasalam calayh xaqaas kafaruu bihi way ku kufriyeen ka lacnatullaahi cala alkaafiriin ilaahay wuxuu lacnadda dusha ka saaray kaafiriin kaafiriin ayuu dusha ka saaray marka laba macnaba way jirtaa oo calalkaafiriina asha ku jirta inay tahay ashaasi alcahdiye ah waa kaafiriin si gaara ilaahay loo ogyahay kaafiriintan hadda laga soo sheekaynaayey oo soolxumadaa ku tallaabsaday oo yahuudda aawey fa lacnatullah cala alkaafiriin kuwan macuudta hadda laga sheekaynaayey amase ase in laga dhigo jinsiya oo diintuu gaal oo dhanba falacnatullaahi cala alkaafiriin kaafir oo dhan meel kasta iyo waktigii joogaba ilaahay lacnadiisa dusha allah yeela labada macnaba ay ku macneeyaan culimada biisa mashtarow bihi anfusahum an yakfuruu bima anzala allahu bagyan bagyan an yunazil allahu min fadlihi cala man yashaau min cibaadih fadaa'uu biqadabin cala qadabin walilkaafiriina cadaabun muhiin bi'sa maa shay ayaa baas lahaaday shaygaasoo ishtarow ay iibsadeen bihi shayga anfusahum nafafyaalkooda ay ku iibsadeen an yakfuruu waalmaqsuusu bilmadxi waalmaqsuusu bidami midka cayda lagu gaar yeelayo nimankan lagu cambaaraynayo an yakfuruu kufruhum waa kufrigoodii bimaa shay ay ku kufriyeen shaygaasoo anzala allaahu ilaahay uu soo dejiyey maxayna ugu kufriyeen baqiyan liajli baqyin gardarro darteed ayay ugu kufriyeen an yunazila allaahu liajli an yunazila allaahu ilaahay inuu dejiyo darteed ayay u kufrinayaan min fadlihi liajli fadli ilaahay fadligiisa dartiis calaa man qof inuu wax ku soo dejiyo qofkaasoo yashaa'u qofka ilaahay uu doonaayo qofkaasoo min cibaadihi ilaahay addoommadiisa ka mid ah fabaa'uu nimanka yahuudda waxay la laabteen biqadabin caro caradaasoo calaa qadabin caro kale dusheeda ahaatay walilkaafiriina kaafiriinta cadaabun ha u sugnaaday cadaabkaasoo muhiinu ihaanaysta biisa maa shay ayaa baas lahaaday